markana kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha caasho ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaana la socodsiinaya
waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha mar kale iyo hambalyada iyo heesaha marka la yidhahdo waa mar kale iyo salaamahaad soo dirsateen iyo heesihii aan dhegaystayaasha barnaamijkan dhegaysanayoo dhan aan usoo xuli jirnay weliba sidii caadada ahaydna waxaan dhegaystayaasha u haynaa heeso aanan kala dhicin aad iyo aad aad iyo aad bal dhambaalka ugu horeeya haddaan soo qabto nuurow waxaa diraya baa la yidhi abticaydiid cabdi cabdulaahi iyo hooyo nuuro cabdi cabdulaahi iyo xasan maxamed cabdulaahi faadimo yuusuf cabdulaahi iyo najima caydiid cabdi kayse jaamac maxamed faadimo yuusuf cabdulaahi iyo cabdiraxmaan shiine iyo staahil waa istaahil jaamac cabdulaahi iyo nimcaan jaamac waxay dhammaan iyo waxaa iyo dhammaan reer cabdi cabdulaahi xuseen oo kala jooga daafaha caalamka oo dhan waxay hambalyo aroos gaarsiinayaan lamaanaha aan kala dhicin baa layidhi boqorka iyo boqoradda waa tahay faraska iyo geyadana waa lasoo raaciyay waa tahay waa yaasiin jaamac maxamed iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi salma cabdi aadan oo arooskoodu ka dhacay magaalada burco gaar ahaan xaafadda hodan waxay leeyihiin noqda kuwii isku raaga oo isku waara waxay leeyihiin noqda kuwii isku raaga oo isku ceeraysta baa la yidhi waata annagana waxaanu leenahay aamiin aamiin ayaan ana raaciyey dhambaalka dhankayga ugu horeeya caasho waa hambalyo aroos waxaana diraya hooye farxiye cabdi xasan iyo aaba aweys axmed cadaawe khadre aweys koos aweys maxamuud dhaga cadde xaliimo aweys iyo shukri aweys cayne aweys iqre aweys amine aweys ikraan aweys saciid aweys iyo zakariya aweys cabdirasaaq aweys iyo dhammaan reer axmed cadaawe waxay hambalyo ay u dirayaan arooskii iyo aroosadda oo kale ah maxamed deeq aweys axmed iyo waa sagal axmed maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho weliba dhowaan ayuu arooskaasi dhacay waa lix iyo labaatanka bishan aan ku jirno ee juun sanadkan labada kun iyo labaatanka waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaba kala hela reerkii lagu nasto ee lagu nagaado oo nabad galana ilaahay haidinka yeela caasha waa tahay anaguna aamiin ayaan u raacinaynaa heestaasi dabcan toddobaadkan gacantaaday ku jirtaa nuuro sidaan qiyaasay laakiin aan ka gaarsiiyo isla dhambaal arooskaasi loo dirayo waxaa diraya dhambaalkan quruxda badan dahabo cabdi xasan iyo dhammaan reer cabdi xasan waxa ay joogaan maraykanka yurub canada australia ethoobiya iyo soomaaliya waxaanay dhammaantood hambalyo aroos u dirayaan maxamed aweys axmed iyo sagaal axmed maxamed arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho lix iyo labaatankii bishan juun ee sanadkan ducada waa adinka baa la yiri waa tahay nuurobal u ducee arooskaasi muqdisho ka dhacay dhawaan warqadii dhawadaad akhrisan ayaday ahayd waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela heesta soo socotana waxaan filayaa iyada ayaaba kaga filnaan doonta duco oo dhan aad iyo aad reerkii lagu nastae lagu nagaadae wada jireen nabadgala allah ayuu idinka yel halkaasi ku dhan tahay aad iyo aad waa heesta nagaadi iyo fanaaniinta hibe maxamed hibe nuura iyo cabdi cali bacalwa
nafadhalad ayaan yo ilucaana iyo wiil la iyo wiil nafadhalad ayaan yo ilucaana iyo wiil la iyo wiil ilkii lagu nasti lagu negaadi lagu negaadi wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayo inaga yeel
aan intaasi ku dhaafna heesta nagaadi iyo fanaaniinta hibanuura iyo fanaanka cabdisalaad beerdule insha allah u naxariisto dhankii warqadaha ayaan jalleeci doonaa tahaniyad dhalasho ayaan hayaa waxaana soo diray dadka kale ah maxamed axmed maxamed bashaare cali banday sheene cali banday siciid cali banday iyo aamin cali banday hoode ciise maxamed iyo ciise ismaan xasan diite suuri maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye nimcaan jaamac maxamed dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho iyo hawada u marinayaan ifraax cali bandey iyo seygiya daqaaliga ah maxamuud xaaji ibraahim oo ay mataano wiili gabar ay ugu dhasheen magaalada burco waxaanu leenahay ha noqdeen qubad anfaca naftooda iyo dadkooda iyo diintooda aamiin anigan amiin ayaan raacinaya dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray doctor xasan nuur cabdi xaashi master cabdirasaaq daahir maxamuud iyo doctor saciid cali maxamuud iyo abwaan cali axmed shaaq xasan wuxuu ku magac dheer yahay shan iyo toban doctor cabdirasaaq cali maxamuud iyo generaal liibaan maxamuud madaxweyne iyo abwaan shariif xasan tahliil iyo master cabdulaahi axmed sheekh xasan waxay dhammaantood tahniyad aroos hawada u marinayaan lamaanaha iscalmada baa la yiri aan kala dhicin maxamed daahir abshir iyo xaaskiisa baa la yiri arooskoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho waa tahay iyo xaaskiisa ayaa lagu soo koobay waa tahay magacii waa laga soo booday waxaan leenahay isku waara oo rabbaha idin kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin aamiin ayaanu leenahay dhinacii heesaha haddii aan ku yara nasanno caasha heesta xigta heesta labaad ee barnaamijka wixii cusub caalankaa jecel adigaa dhalinyaraa bal heesta labaad ee barnaamijka ee dhegeystayaashaan usoo qabanayno caasha waa sida aad sheegtay waa hees cusub oo uu dhowaan soo qaaday fanaanka da-da yar nimcaan hilaac oo dabcan hadda sida aan filayaba ku nool meel noo jirto lix saacadood waa gobolka ohio marka marka ma waxay leedahay heesta in ohio lagu duubay may sheegaysaa mise fanaankaale waxaan joogaa ohio heestaba waxaa ka muuqata in lagu duubay muuqaalka ee magaalada columbus ee gobolka ohio n s- fanaankana uu hadda ku sugan yahay marka marka aad si dhow u dhugata ereyada heesahana ereyada heestana waxaa kuu soo baxaysa in uu ku sheegayo erey ay ka mid yihiin inay wax iska bedeleen heestaa fasiri doonto dabcan
bartay noloshii cusbayd waxay furtay buu kalo bartay noloshii cusbayd waxay furtay buu kalo waxba se kay bedele ka baxay hawadii hawadii hawadii adagay ka baxay hawadii hawadii hawadii adagay bartay noloshii cusbayd waxay furtay buu kalo bartay noloshii cusbayd waxay furtay buu kalo waxba se kay bedele ka baxay hawadii hawadii hawadii adagay akabaxay hawadii hawadii hawadii adakay waktigu beriguu adkaa hadduu safar waaqu dhalay waktigu beriguu adkaa hadduu safar waaqu dhalay waxaa badda guulahey qof diidan iyo baaji jiray waktigu beri buu adkaa hadduu safar waaqu dhalay waktigu beri buu adkaa hadduu safar waaqu dhalay waxaa batay guulihey qof diidani baaji jiray urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa baleen urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa baleen ka raaystay bukaanadii baraarugayoo ilbaxay ka raaystay bukaanadii baraarugayoo ilbaxay baraarugayoo ilbaxay baraarugayoo ilbaxay baraarugayo ilbaxaye baraarugayo ilbaxaye urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waa balee ka raaystay bukaanadii baraarugayo ilbaxaye ka raaystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay alla baraarugayo ilbaxaye baraarugayo ilbaxaye haddaan biniyaadan helay bashaashooy furfuran haddaan biniyaadan helay bashaashooy furfuran cid kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan galay beertii naxariis naxariis naxariistan galay hadda beri aadan helay bashaashooy furfuran hadda beri aadan helay bashaashooy furfuran cid kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan galay beertii naxariis naxariis naxariistan galay
waa tahay codka macaan ee fanaanka nimcaan hilaac ayaan intaasi ku dhaafaynaa nuur heestan aad baad uga heshay sidaa qiyaasay marka kolley waa wixii cusub caalamkaa jecel sidaan hore u sheegay waa heese aad u cusub oo dhowaan uu fanaanka soo qaaday marka bal dhinacii dhambaalada mar kale waa tahay een, dhinacii warqadaha ayaan aadi doonaa waxaan hayaa een, dhambaal aroos waxaana soo diray dadka kale ah aabe maxamed eh, maxamed sanweyne iyo hooyo mune xasan adeer maxamuud sanweyne iyo adeer cabdirasaaq sanweyne iyo caruurtiisa adeer cabdiweli sanweyne iyo caruurtiisa adeer cabdifataax sanweyne iyo caruurtiisa abu luqmaan maxamed maxme- maxamed een, abu ilyaas maxamed maxamed iyo abaaye idman maxamed maxamed abaaye amran maxamed maxamed iyo eeda faadumo sanweyne iyo caruurteeda oo kala jooga baa layidhi muqdisho iyo maraykanka waxay hambalyo tahniyad oo farxad leh ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosada xuseen maxamed maxamed khaliif iyo aro- een, xaaskiisa sareedo xuseen cali oo maalintii khamiista taariikhdan ay ku beegneyd kow iyo tobankii bishan juun uu arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin
anigana amiin ayaan raacinayaa nuurow heesaha toddobaadkan siba waxay maskaxdeyda ii sheegaysaa in dhinaca nuuran usoo tuuro waxaan is leeyahay malaha nuura jawaab kaga buuxaana marba mida soo qabto oo jeebka kasoo saara heesaha dabcan een, caasha heesaha mar maaragtay haddii ay yihiin heese isku dhafan kuwii hore iyo kuwii dhexe een, waxaan jeclaan lahaa kuwa dhow leh inaad iisoo tuurto
kuwii dhexe iyo kuwii kasii horreeyay adiga qaadadhe oo aad tahay waxaan soo qabanayaa heesta xabiibi waa codkii faadimo qaasim helowle
haddaan biniyaadan helay bashaashooy furfuran haddaan biniyaadan helay bashaashooy furfuran cid kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan galay beertii naxariis naxariis naxariistan galay hadda beri aadan helay bashaashooy furfuran hadda beri aadan helay bashaashooy furfuran cid kale uma baahan karo beertii naxariis naxariis naxariistan galay beertii naxariis naxariis naxariistan galay jeer farxeen boqoraanida dunidaydi haddaan boqol jeer farxay boqoraanida dunidaydi allah i badbaadiye qalbiga dilatay la joog haddaan boqol jeer farxay boqoraanida dunidaydi haddaan boqol jeer farxay boqoraanida dunidaydi adaa i badbaadiye qalbiga dilatay la joog urqade wariyaal xunaa jacayl xuni wahabale urqade wariyaal xunaa jacayl xuni wahabale ka raystay bukaaladii baraarugayo ilbaxay ka raystay bukaaladii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxaye baraarugayo ilbaxaye urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waabale urqadeen wabiyaal xidhnaa jacayl xuni waabale
waa tahay heesta xabiibi iyo fanaanada codka macaan allah u naxariistay faadumo qaasim hilowle ayaan intaasi ku dhaafaynaa waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen caasha
dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya toddobaadkan wuxuu naga soo gaaray ugu horreyn baa la yidhi waan islaamayna dhammaan bahda v o a marka xigta baa la yidhi hambalyo aroos waxaa diraya dadka kale ah adeer ah, hawle bootaan iyo cabdi kaafi hawle bootaan iyo cumar hawle bootaan iyo farxaan hawle bootaan iyo samsam hawle bootaan iyo nasro hawle bootaan iyo hibo hawle bootaan iyo sakariye raage bootaan mawliid maxamed bootaan iyo muuse cali bootaan iyo dhammaan baa la yidhi reer bootaan diiriye dadkan waxay kala joogaan baaltaag gaalkacyo balliwanaag jabuuti diridhaba iyo meelo kale waxaanay hambalyo aroos hawada u marinayaan iyagoo isku duuban oon kala harin farta iyo faraatigaa lagu soo bilaabay waxaa la yidhi waa jaamac hawle bootaan iyo marwadiisa marwe fahiima baa la yidhi orooskoodu uu ka dhacay bal wanaag oo ka tirsan degmada wardheer ee gobolka doolla baa la yidhi waxay leeyihiin arooskaasi waxaanu ugu duceyneynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayiyo ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin aamiin dhambaalada arooska ayaa nagu badana caasho waxaa noo baaqaya dadka kale ah hooyo farxiye cabdi xasan aabo awees axmed cadaawe qadre axmed cadaawe koos axmed cadaawe maxamuud dhagac cadde xalimo awees shukri awees cayni awees iqre awees aamine awees ikraam awees siciid awees iyo zakariya awees cabdirasaaq awees iyo dhammaan reer axmed cadaawe waxa ay hambali ay u dirayaan arooska iyo aroosada oo kale ah maxamed deeq ax- eh, waa maxamed deeq awees axmed iyo sagal axmed maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin
anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee toddobaadkan inkastoo aad tiri wixii cusub iisoo riix kuwii dhexe iyo kuwii kasii horreeyay qaada laakiin tan dhinacaagan usoo riixaya dhinaca aba aba mid dhexe iyo mid dhow iyo mid shishe mid ay tahayba nuuro waayahay caasho maadaama ay tahay heesta ugu dambeysay islamarkaana ay tahay hees aada maaragtay ay dad badan u jecel yihiin waan aqbalay waa heesta anigana igu dar oo ah dadka jecel.
aada iyo aada aada iyo aada waa hees iyo dadka barnaamijkan dhagaysanaya qaarkood weli waraaqaha noo soo dirsaday waa ku wada darnay een, waxaanan filayaa in ay si wanaagsan u dhageysan doonaan waa hees jacayl een, ereyo badan oo jacayl ahn ay ka buuxaan fanaaniin qaali ahna ay ku luqeynayaan een, allah u naxariisto waa xaliimo khaliif magool iyo gacalo wahayaano waa habeen dhax duniduye hordhaciyo hambada ruux ma wada hele
yaa salaam anna waxaan ka xasuustaa laba heshiisahaa hadday kala tagan ama wesilmaaman ama isu soo hiloobaan heesay ku bannaan tahay annagana faalladan ka badin waa tahay eh, bal ha inoo dhammaystireen fanaaniinta eh, xaliimo khaliif magool iyo cismaan cabdikariin gacalo iyada ayaanan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa idinla socodsiiyey caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo sabtida dambe hadduu alla idmo inta aan hawada isku maqli doonno waa barnaamijkan oo keliya inta ka horeysa dhegeystayaashayna filaya nuurow dhegeystayaasha waxaan uga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Yeah.